waxaa isoo taraya cabsida iyo walwalka laga muujinayo inuu fatahaad sameeyo webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan webiga toddobaadkii lasoo dhaafay heerka biyaha uu waday ayaa ahaa mid dhexdhexaad ah waxaana maanta lasoo dhigay baraha bulshada internetka muuqaalo muujinaya xaddiga iyo biyo fara badan oo kasoo qulqulaya dhanka dhulka ismaamulka soomaalida ethoobiya gaar ahaan dowla deegaanka loo yaqaano imi galbeed muuqaalada ayaa muujinaya biyo aad u fara badan oo laga cabsi qabo inay ku fatahaan gudaha magaalada beledweyne biyahan badan ee uu wado webiga shabeelle ayaa imaanaya xilli saacdii lasoo dhaafay ay ka da-een dhulka buuraleyda dalka ethoobiya roob xoogan oo ay ka dhasheen biyo badan heerka lagu cabiro biyaha webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ayaa hadda ku dhow meeshii ugu sarraysay waxaana taasi ay sii kordhisay walwalka dadka ku nool magaalada beledweyne dhowaan ayay ahayd markii hay-adda maaraynta iyo musiibooyinka qaranka soomaaliya ay shaacisay in magaalooyin ay ka mid tahay beledweyne laga cabsi qabo inuu ku fato webiga shabeelle islamarkaana ay fartay hay-addu dadka inay ka fogaadaan hareeraha webiga shabeelle cabsida fataxaadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay ay fatahaad nooceeda horey loo arkin ku dhufatay magaalada beledweyne taasoo geysatay khasaare isugu jiray naf iyo maal oo aysan weli ka soo kaban dadka reer beledweyne magaalooyinka buluberde iyo jallaqsi ee gobolka hiiraan ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha laga cabsi qabo inay ka dhacdo fatahaadda